إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم حول حرمة دم المسلم waxa khudbaddeenna maantu ay ku saabsan tahay xurmada iyo qiimaha uu leeyahay dhiigga ruuxa muslimka ah sababta aynu u doorannay waxa ay tahay waxa maalmahan aada iyo aada inoogu soo fara batay dilka dulmiga ah ama mujtamaca iyo shacabka dhexdooda ha ka dhaco ama waxa weeyaan bilayska iyo shacabka dhexdooda ha ka dhaco ama ciidanka iyo saraakiisha dhexdooda ha ka dhaco ama weji qabyaaladeed ha ku dhaco ama weji siyaasadeed ha ku dhaco ama dhulka sababtiisa ha ku dhaco weji kastoo uu ku dhaco dilkii wuu inagu batay walaalayaal waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu nicmeeyey nicmooyin aada u tiro badan oo aan la soo koobi karayn nicmada ugu weyne waxay tahay nicmatulislaam wa kafaa bihaa nicma nicmada ugu sarraysa ee ilaahay addoommadiisa uu ku galladaystay waa nicmada islaamnimada iyo iimaanka waxaa nicmooyinka ugu waaweyn ee inoo soo raaca ka mid ah nicmatu alamni waalamaan nicmada nabadgelyada dad fara badani ay waayeen ee ay ka qatan yihiin haddaba nicmadaa rabbi inagu manaystay waxaa maanta khatar weyn ku haya dilkaa soo noqnoqday dilkaa inagu fara batay ayaa khatar weyn ku ah waxa weeyaan nicmada amniga ee aynu haysanno waxaynu maanta wada ogsoonnahay ama magaaladeenna hargeysa ha noqoto ama nawaaxigeeda iyo eeryada inagu dhow ha noqoto dhowaanahan dilal fara badan baa inagu soo noqnoqday waxaynu u baahannahay markaa marka hore inaynu isweydiinno xurmada muslimka dhiiggiisa la siiyey intay leeg tahay marka xigana aynu isweydiinno dilka dawadiisa xaggaynu u doonnaa maxaa dawo u ah marka ugu horeysa ayuha alikhwaanu fi llaah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu cusleeyey dhiig muslima oo la dhowray dhulka in lagu daadiyo waxa uu rabbi yidhi jala jalaaluh walaa taqtuluu nnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq dalikum wasaakum bihi lacalakum tacqiluun ilaahay waxa uu yidhi subxaanah walaa taqtuluu nnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq ha dilina naftii alla xarimay dilkeeda xaq in lagu gooyo mooye xaqdarraha ku goynina allah waxa uu ihi dalikum wasaakum bih arrinkaa laydin faray ayaa ilaahay idiin dardaarmay ee u dadaal oo ilaaliya lacallakum tacqiluun si aad wax u kala garataan oo aada u fahamtaan waxa dheeftiinna iyo maslaxadiinnu ay ku jirto alanfusu almacsuuma islaamka dhexdiisa nafaha la xarimay in la gooyo waa afar waxa ugu horeeyaa waa nafsu lmu'min ruuxa mu'minkee alla iyo rasuulkiisaba rumeeyey naftiisa ugu horaysa uguna xaq iyo xuquuq badan oo arrinkeeda la adkeeyey waxaa ku soo xigaa waa almusta'man waa gaalkii maganta ahaa ee ruuxa muslimkii magangelyada uu siiyey in la gooyaa waa muxaram waxaa nafta saddexaad ay tahay nafsulmucaahad gaalkii ballanta iyo heshiiska lagula jiray in lagaga baxo oo la gooyaa waa muxaram waxaa nafta afraad ay tahay nafsu dhimmi gaalkii ahlulkitaabka ahaa ee xukumka islaamka ku hoos noolaa jizyada iyo waxa weeyaan cashuurta madaxiisa ku waajibtee lagu ilaalinayana bixinayey isagoo islaamka hoos hadhsanayo oo islaamku uu dhowrayo kaana in la dilaa waa muxaram afartaa nafood ayaa la yidhaahdaa waa alanfusu almacsuuma almuxaramatu qatluhaa waa nufuusta dhiigooda la dhowray ee in la gooyo oo gardarre lagu gooyaa aanay bannaanayn walaalayaal waxaynu maanta u jeednaynu u soconnaa waa nafsulmu'min waayo tii mu'minka ayaa halis ku jirta oo innakii ayaa kala badbaadila waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aada iyo aada u adkeeyey ruuxa mu'minkaa ee dulmiga lagu dilo cuquubada ka dhalanaysa waxaa ilaahay kitaabkiisa inoogu sheegay shan arrimood oo cadaab oo ka dhalanaya qof mu'mina marka xaqdarre lagu dilo waxaa alla uu yidhi subxaanah wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha wagadiba allahu calayhi walacanah wa acadda lahu cadaaba cadiima rabbi waxau ihi subxaanah waman yaqtul mu'mina mutacamida ruuxa ruux mu'mina badrheedh iyo ulakac u dila fajazaauhu jahannam abaalkiisu waa jahannama khaalidan fiihaa isagoo ku waaraya wagadiba allaahu calayh ilaahayna waa u cadhooday walacanah waanu nacdalay rabbi oo naxariistiisa waa ka durkiyey wa acadda lahu cadaaban cadiimaa waxaanuu rabbi u diyaargareeyey cadaab weyn oo aada iyo aada u culus walaalayaal waxaasoo goodi ah waxaasoo cuquubo iyo cadaab ah waxa loogu talagalay oo ilaahay u diyaargareeyey ruuxa ruux mu'mina dulmi iyo xaqdarre dhiiggiisa ku daadiya walaalayaal waxaa kaloo ilaahay uu yihi jalla fii culaah min ajli dalika katabnaa calaa banii israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiica wman axyaaha fakaأnama axya الnaasa jamiica walaqad jaaءathum rusuluna bاlbayinaat ثuma ina kahiira minhm bacda dalika fi اlardi lamusrifuun ilaahay waxau ihi subxaanah markii laga soo waramay dilkii dulmiga ahaa ee labadii ilmo nebi aadam dhexdooda ka dhacay dilkii haabiil iyo qaabiil ilaahay markuu ka soo waramay ayaa gunaanadkii iyo gebagabadii rabbi waxau ihi subxaanah min ajli dalik dilkaa dulmiga a dartii ayaa katabnaa calaa bani israa'iil waxaanu reer banu israa'iil ku faral yeelay waana xukum caam oo dhammaan dadka caam yeelaya annahu man qatala nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiica in ruuxa nafgooya iyadoo naftaasi naf kale aan loo goynayn arladana aanay fasahaadin macnaha naf aan naf kalena dilin dhulkana wax fasahaada aan ku samayn ruuxa xaqdarra naftaa ku gooya ilaahay waxa uu faral yeeloo u xukumay fakaannamaa qatala annaasa jamiica kaasi inuu la mid yahay nin dadkii oo dhan dilay oon midh ka reebin waxaa sababtuna ay tahay ruuxu naf keliya xuquuqdeeda hadduu ku xadgudbo bulshada inta kalena biyo u kaban maayo dee inta kale teella umuu dhigan marka naf keliya qofka xaqdarre ku gooyaa waa nin dadkii aan midh ka reebin allah waxau ihi waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiica ruuxa naf keliya nooleeya ee xaqeedii ay lahayd u dhowree u ilaaliyaana waa nin dadkii oo dhan wada nooleeyey oo waxa weeyaan diinta ku xambaartay naftaa xurmadeeda inaanu ku xadgudbin oo u dhowro waxay ku xambaaraysaa bulshada inteeda kalena inuu dhowro ilaahay waxau ihi subxaanah walaqad jaa'athum rusulunaa bilbayinaat rusushayadii aayado cadcad ayay ula timid oy u keentay uma ina kaiira minhum bacda dalika fi lardi lamusrifuun halkay aayaadkaa kaga waantoobi lahaayeenay wax kaga qaadan lahaayeen in fara badan oo iyaga ka mid ihi xadgudub iyo qooqunbay kasii qaadeen oo arladii iyo addoommadiiba waa ku xadgudbeen walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay fii haadihi alaayaat culayska ay leedahay naf xaqdarre in lagu gooyo oo dhiiggeeda la daadiyo waxaa saciid ibnu mansuur sunantiisa uu ku wariyey xadiidka abu hurayra uu warinayo in waxa weeyaan abu hurayra uu yidhi dakhaltu calaa cuhmaana yowma addaar waxau idhi amiirkii muuminiinta cuhmaan ibnu cafaan ayaan maalintii daartiisa lagu hareereeyey khawaarijtii dhiiggiisa daadisay dilkiisa ay doonayeen maalintaasaan cuhmaan u soo galay baa uu yidhi abu hurayra markaasaan idhi yaa amiira almu'miniin taaba adarbu ji'tu uqaatilu macak waxaan idhi amiirkii mu'miniintow alla ilahe maanta dagaalku waa dow oo aad iyo aad buu u habboon yahay waxaanan maanta kuugu imid inaan kula dagaal galo oo aan ku difaaco waxaa amiirkii mu'miniintu ugu jawaabay waxa weeyaan abu hurayra yaa abaa hurayra ayasuruka an taqtula annaasa jamiican wa iyaaya macahum ma ku faraxti gelinaysaa abuu hurayrow dadka dhammaantood inaad disho anigana aad i raaciso qaala faqultu laa waxaan ku idhi maya alla ilahe taasi ima faraxti gelinayso waxa uu ku yidhi markaa cuhmaan fawallaahi lain qatalta rajula waaxida lakaannaka qatalta annaasa jamiica waxa uu idhi haddaba abuu hurayrow wallaahi qof keliya raggaa nin keliya haddii aad ka disho waxaad ka dhigan tahay dadkii oo dhan nin dilay waxaa abuu hurayra uu yidhi farajactu walam uqaatil waxa uu idhi halkii baan ka noqday dee dagaalna ma gelin mana difaacin sidaasuu amiirkii mu'miniinta uu ku dhinto dhiiggiisii dulmi uu dhulka ugu dhacu ugu daatay waxa maqsadka iyo ujeeddada aynu xadiidka u soo qaadanay uu yahay amiirkii mu'miniinta alkhaliifatu araashid cuhmaan ibnu cafaan isagoo madluum oo laga gardaran yahay isagoo dulmi lagula dagaalamayo haddana wuxuu door biday isagu inuu dhinto si dhiigga muslimiintae kale uu dhowro innankana waxaa laga yaabaa maanta odayga la qabto xaqdarraba ha lagu qabtee suldaan ha noqdo siyaasi ha noqdo mucaarid ha noqdo muxaafid ha noqdo waxaa laga yaabaa ciidan beeleed ama inta taageersan intuu isku wareejiyey inuu yidhaahdo qofka halkaa idiin soo dhaafa dhegta dhiigga u dara oo aanu ku fekerin aduu qof baa tahay laakiin ummadda badbaadi walaalayaal dhiigga muslimiinta in la dhowraa aad iyo aad buu u culus yahay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam axaadiida in fara badan ayuu ku tilmaamay waxaa sunanta iyo musnadka ku sugan xadiidu cabdiraxmaan ibnu abi leyla nebi moxamed iyo saxaabadiisa ayaa socoto galay nin asxaabtii ka mida ayaa seexday markaasaa leebkii asxaabtii qaar ka mid ah ayaa ninkaa saxaabigee hurda leebkiisii bay ka hoosiibeen waa hubkii uu sitay dabeed markii uu soo toosay ayuu argagaxay oo is yidhi hubkaagii yaa kaa qaatay markaasaa saxaabadii ag fadhida ay ku qosqosleen markaasaa rasuulku uu ku yidhi war maxaa idinka qoslinaya markaasay yidhaahdeen rasuulkii allow dhibaata ma dhicin laakiin ninkanaa leebkiisii laga qaatay markaasuu argagaxay dhacdada intaa leeg ee agteenna aan culays badan ku lahayn nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka yidhi xadiid dhaxalgal ah oo dhexdeenna in badan inaynu isku waaninaa ay muhiimtoy mudan tahay waxaa rasuulku saxaabadii uu ku yidhi laa yaxillu limuslimin an yurawica muslima ruux muslima xalaal uma aha muslim kale inuu ka nixiyo oo uu argagax geliyo maxaad u malaynaysaa ka mihna ku xidhee qarxiyey maxaad u malaynaysaa ka baaska ku furay ee dhiiggooda dhulka ku daadiyey waxa uu yidhi inuu ka nixiyo muslim muslim kale uma bannaano waa xaaraan xalaalna ma aha waxaa kaloo rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam sida saxiixu muslimka ku sugan xadiidu abi hurayra kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduh muslim kasta muslimka kale wuu ka xaaraansan yahay inuu dhiiggiisa daadiyo ama xoolihiisa u dhaco ama sharafkiisa uu meel kaga dhaco waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixi min xadiidi abi hurayra almalaa'ikatu talcanu axadakum idaa ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih malaa'igta rabbi waxay nacdalaysaa midkiin walaalkii hadduu bir ama xadiid ama hub ama waran ama wax lamida uu ku fiiqo malaa'igtu waa nacdalaysaa walow ha noqdo walaalkiisii ay isku hooye iyo isku aabba ahaayeen hadda ma aha hadduu ku rido laakiin waa hadduu xaggiisa ku fiiqo waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam man xamala calayna silaaxa falaysa mina ruuxa hubka noo soo qaata haddaanu muslimiin nahay annaka naga mid ma aha waddadayadii iyo dariiqayagii ma hayo hadda lama odhan hadduu ku rido lama odhan hadduu madaafiic ku qarqiyo waxaa la yidhi qofka u soo qaata qaadasho uun waxaa halkaa aynu ka fahmaynaa culayska uu leeyahay dhiigga muslimku maxaad nacdal ugu mudanaysaa inaad hubka walaalkaa ku fiiqdo dee waxa suurtowda inuu kaaga qarxo xabaddu ay kaaga dhacdaba taana nebigu waa caddeeyey sala allahu calayhi wasalam oo xadiidka saxiixeynka ku sugan ee abu hurayra uu warinayo rasuulkeenna suubani wuxuu yihi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax fainahu laa yadri axadukum lacala shayطaana yanzicu fii yadih fayaqacu fii xufrati min annaar waxa uu ihi war midkiin walaalkii hubkiisa yuu ku fiiqin waxaa laga yaabaa isagu garan maayee shaydaanku gacantiisa intuu ka siibo in waxa weeyaan god naareed uu ku dhaco halkaa waxaa laga fahmayaa dee intay xabadi kaaga baxsato ayaad naar ku geli kartaa dhiiggaa dhulka u dhacay ee muslimka waxaynu xadiidkaa ka qaadanaynaa dhiigga muslimiinta oo la daadiyo naar baa lagu mutaa jannana waa lagaga qadaa waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida imaamu طabaraani awsadka ku soo saaray xadiidka jundub ibnu cabdillaahi uu warinayo man istaطaaca an laa yaxuula baynahu wa bayna aljanna mil-u kafin min dami imri'in muslimi yaquulu laa ilaaha ila اllah yuhriquhu fii gayri xillih kaannamaa yadbaxu bihi dajaajah waxaa nebigu yihi salى اllahu calayhi wasalam war ninka awooda isaga iyo jannada inaanay kala teedin oo aanu kala dhex gelin sacab ruux muslima dhiiggiisii ah ruuxaa muslimkoo laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah leh isagoo arkaya jannada albaabkeeda waxa uu rasuulku yidhi war ninka awooda isaga iyo jannada inaanay kala dhex gelin isagoo jannadii hadda u jeedoo arkaya mil-u kafin min dami imri'in muslim sacabkaa muggii oo dhiig muslim ah yaquulu laa ilaaha ila allah muslimkaasoo laa ilaaha ila allaahu leh waxaa u qarsoon adiga waxba kaama gelin ilaah baa taalacanaya laakiin islaamku afkiisa uu ka muuqdo oo laa ilaaha ila allaahu leh yuhriquhu fii gayri xillih isaga oo dhiiggaa ku daadan ku daadinaya xaqdarro aan xalaal u ahayn isagoo ku daadinaya kaannamaa yadbaxu bihi dajaaja sidii wuxuu digaagad ku gowracayo siday ula fududahay waa ruuxa awooda sacabkaa muggii oo dhiig muslim oo xaqdarre uu ku daadiyey isaga iyo jannada inaanay kala dhex gelin sidaa ha yeelo oo arrintaa ha ka dadaalo ha iska ilaaliyo xadiidkaa waxaa ku cad in dhiigga muslimka ee la daadinayo adiga iyo jannada inuu idinkala dhex gelayo oo rasuulku siduu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qaatilkii qiyaamuhu imanaya isagoo waxa weeyaan maqtuulkii baan u jeedaa kii la dilay ayaa qiyaamaha imanaya markaasuu qaatilka qoorta ku dhegaya uu odhanayaa yaa rabbi sal haadaa fiima qatalanii rabbigayow kambel warayso oo weydii wuxuu igu dilay ee dhiiggayga uu ku daadiyey waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida musnadka iyo sunanka ku sugan xadiidka cuqbat ibnu caamir uu weynayo man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-a lam yatanadda bidamin xaraam dakhala aljanna ruuxa ilaahay la kulma isagoo aan ilaahay cibaadadiisa cid kale aan ku lamaanaynayn oo rabbi cibaadada u badhax tiroon cid kale kaga badxin dhiig xaaraanana aan ku dhicin oon faraha la gelin dhiigga muslimiinta ka badbaaday dakhala aljanna jannada waa gelaya waxaa xadiidka mafhuumka laga qaadanayaa uu yahay haddiise dhiigu faraha la galay dee geli maayo waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam كما في البخاري من حديث ابن عمر لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما روح مؤمنكي كزول مايو inuu diintiisa waasacnimo iyo nafis kaga sugnaado waa nin waasac iyo ballaadh iyo nafis iyo sico ku sugan maa lam yusib daman xaraaman inta aanu dhiig xaaraana ku dhicin maalinta dhiig xaaraana uu daadiyo diintiisu waa ku soo cidhiidhiyoontay deeqad ayuu galay oo kow u ah waayo waa cuquubo adag oo cadaab lagu mudanayo waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalama kama fii saxiixi اljaamici min xadiidi bni cumar lazawaalu اdunyaa ahwanu calى اllahi min qatli rajuli muslim adduunyadoo dhan oo la waayo gebigeedu baaba'da oo dunta ayaa ilaahay agtiisa ka fudud ruux muslima oo keliya oo dhiiggiisa xaqdarro lagu daadiyo allahu akbar yacnii ruux muslima oo keliya in xaqdarro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa ka culus adduunyadoo dhan oo la waayo walaalayaal waxaa axaadiistaasi ay tilmaamaysaa culayska iyo xurmada dhiigga muslimiintu uu leeyahay abuu nucaym xilyada waxa uu ku soo saaray oo sanad saxiixa uu kaga soo saaray ibraahim annakhaci inuu yidhi kaanuu yaquuluuna wayarjuun idaa laqiya allaha arajulu اlmuslim wa huwa naqiyu اlkafi min addam an yatajaawaza allahu canhu wayagfira lahu maa siwa dalika min dunuubih waxa ibraahim annakhaci uu yidhi raximahu اllah waxay dadkii wanaagsanaayee hore odhan jireen oo ay rajayn jireen in ruuxa muslimkii hadduu ilaahay la kulmo iyadoo gacantiisu ay nadiif ka tahay dhiig muslim waxay u rajayn jireen dunuubta iyo macaasida kale ilaahay inuu ka cafiyo waxaa halkaa laga fahmayaa laakiin isagoo dhiig muslim faraha la galay ilaahay hadduu hor tago arrinkiisu waa culus yahay oo aad baa loogu cabsanayaa ee loo rajayn maayo raxmad waxaa arrimahaasi walaalayaal ina tusinayaan in maanta aynu isdareensiinno dowlad iyo shicibba xurmada iyo qiimaha dhiigga muslimka ah wa astaqfir ullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده walaalayaal haddii aynu soo tilmaannay xurmada iyo qiimaha dhiigga muslim uu leeyahay waxaynu iminka isweydiinaynaa dilkii waa inagu bataye maxaa dawo u ah ilaahay baa tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo allah waxa u uhi jala jalaaluh walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi lacalakum tattaquun ilaahay waxa u uhi subxaanah waxa qisaasta idinku sugan nolol kuwa caqliga lahow waxaanad mudan tihiin allah inaad ka cabsataan qisaastu waxa weeyaan naftii nafgoysa in loo gooyo oo sida dhaawacaba la ysugu qisaasee loo kala goosanayo ayaa naftiina nafta in loogu gooyaa xukun sharci ay tahay وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إلهي وحو تلمامي سبحانه إنو إلهي حكمه فرل يالي نفتي نفقوي سيدنا إن لو قوينيوه waxa weeyaan ishii la riday in iyadana isha loo ridayo sankii la gooyey in sanka loo goynayo dhegtii la jaray dhegta in loo jarayo iligii la waxa weeyaan jabiyey iliga in loo jabinayo ilaahay waxau ihi waljuruuxa qisaas dhaawacyadii dadka ku kala dhacayna waa qisaas la kala goosanayo oo si siman loogu kala cadaalad falaya dadka wixii kala gaadhay ilaahay waxau uhi faman taصadaqa bihi fahuwa kafaaraة lah ruuxa isagu sadaqadaysta ee ama waxa weeyaan qaatilkii iskaba cafiya ama dhaawicii ku dhacay iska dhaafee yidhaah waan kaa cafiyey dembi dhaaf iyo kafaaro ayay u tahay oo dembigaa lagaga dhaafayaa ilaahay se waxa uu ku gebagabeeyey waman lam yaxkum bima anzla اllahu faulaa'ika hum الظaalimuun ilaahay waxa uu soo dejiyey cidda ku xukumi weydaa waa daalimiin waxa uu noqonayaa dulmun akbar dulmi weyn oo diinta lagaga baxayo haddii la bannaysto o la ictiqaadiyo ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn in la ysku xukumi karo amase qawaaniinta dadku ay qorteen ay la siman tahay xukumkuu ilaahay soo dejiyey ama se dadku qawaaniinta iyo dasaatiirta ay dhigteen ay kaba sarrayso wixii ilaahay uu soo dejiyey taa haddii la ictiqaadiyo waa dulmi weyn oo diinta lagaga baxayo haddiise aan la ictiqaadin oo ictiqaadkaa xume aan u raacin waa kabiiratun min alkabaa'ir waa dembi weyn oo dunuubta waaweyn ee waciidka iyo goodigu ku soo arooray ka mid ah labada midna kuuma roona hadduu kufri noqdo iyo hadduu kabiiro noqdo labaduba kuu daranoo midna kuuma roona walaalayaal waxaa wax aada iyo aada looga xumaado ah maanta innakoo ummad islaama ah oo ilaahay kitaabkaa qiimaha badan ee kitaabu samada ka soo dejiya kii ugu fadliga badnaa innakoo haysanna inaynu gaalo iyo reer galbeed marti uga noqonno qawaaniinta aynu ku kala baxayno oo aynu waxa weeyaan sharcigeenna ka sii jeedsanno waa ayaan darro aada iyo aada u weyn waxaa wax aada iyo aada looga yaxyaxa ah inay hay-adaha gaalada iyo kuwa xuquuqul insaanka sheegtaa inay mujrimiinta iyo daalimiinta u doodaan oo jeelasha ay weliba ku masruufaan oo aanay u doodin dadka dulman ee xuquuqdooda lagu xadgudbay waxaan xasuusanahay muddo ka hor madaxweyneheennu khayr iyo wanaag allaha siiyo oo ilaahay ha waafajiyo sharciga dhammaantii inuu inagu xukumee berigii waxa weeyaan lixda qof qisaasta lagu qaaday waxaynu aada iyo aada warbaahinta uga maqlayno inu uga arkaynay gaaladu meel ay joogaanba inay ka qaylinayaan maxay uga qaylinayaan ummad islaamaynu nahay waxaynu ku xukumnayna waa kitaabkii ilaahay ee inaku aynu aaminsanayn inaku qawaaniintooda miyaynu ka qaylinaa tay iyagu isku xukumaan miyaynu ka hadallaa teenna maxaa soo geliyey walaalayaal waxay xaqiiqadu tahay kama hadlaan dulmiga iyo dilka bulshadeenna dhexdeeda ka dhaca laakiin waxay ka hadlaan waxay u doodaan oy had iyo jeer looyarada u qabtaan oy difaacooda u taagan yihiin dadkaa daalimiinta ee gacankudhiiglayaasha ah inaan far la saarin taasay u doodayaan oy u taagan yihiin waayo waxay rabaan nicmadaa amnigee aynu haysanno inay faraha ka baxdo hargeysa inay xamar oo kale noqoto ayay doonayaan waddanka islaamka meel walba meel cabsi ay ku jirto inay noqoto ayaa ay doonayaan laakiin waxaa aada iyo aada munaasab u ah in ummadda islaamka madaxdeeda iyo mujtamaceeduba inay arrintaa ku baraarugaan oo ay ogaadaan sharafkooda iyo wanaaggoodu diintooda inuu ku jiro waxaynu ognahay waddamada gaalada cidda tagta waxa qofku ku khasban yahay waddankaa uu tegay qaanuunkiisa inuu u hoggaansamo oo aanu jebin bal waxa weeyaan jinsiyadahooga marka ay qaadanayaan waxa lagu dhaarinayaa waa dembi eh inay qaanuunka waddankaa u hoggaansamaan dadka muslimiintu maxaa u diiday hay-aadka gaaladu markay noo yimaadaan innakuba xaqooda waynu dhowraynaa oo ma ogolin in lagu xadgudbo dhiiggooda iyo maalkooda toona maxaa iyaga aynu ugu khasbi weyneyn inay shariicadeenna iyo diinteenna u hoggaansamaan bal xaqiiqadu waxa ay tahay markay arkaan ummaddii islaamka ahayd oo iyagii aan ku dhaqmayn ayaa iyaguna ay ku dhiiranayaan wax kasta inay sameeyaan walaalayaal waxaan kusoo gebagabeynayaa khudbaddeenna dilkaa dulmiga ah ee dadkeenna ku soo batay waxa keliya oo dawo u noqon kara qisaastaa inaynu fulino waxaan aada iyo aada bulshada u xasuusinayaa ruuxa gacan ku-dhiiglaha ah ama dowlad ha ka mid ahaado ama shicib ha ahaado wuxuu doono ha ahaado ruuxa gacan ku-dhiiglaha ah reer ma aha qabiil ma aha dowlad ma aha waa shaksi dembiile ah shaksigaa dembiilaha ah qofka dembigaa iyo dulmigaa iyo dilkaa ku taageera ama ku qariya ama waxa weeyaan gacan iyo garab iyo gaashaan ku siiya cuquubadaa aynu ka soo warrannee dhiigga muslimiinta ka dhalanaysa ruuxa ku taageeree garab ku siiya wuu la wadaagayaa dembigaa waajibku waxa uu yahay dembiilaha inaan la qarin in loo soo gacan geliyo dowladda iyo hay-adaha amniga iyaguna ilaahay xukunkiisa inay ku fuliyaan sidaasaa dadku ay ku kala nabadgelayaan nolosha iyo wanaagaynu haysanaana wuu inoogu sii soconayaa haddii kale waxaynu ku dhacaynaa dabinka gaaladu inoo dhigeen ee ah in waxa weeyaan ammaankeennu uu baaba'o ilaahay kama yeelo ilaahay waxaan weydiisanayaa amniga iyo ammaanka uu ina siiye alla haynoo ziyaadiyo ilaahay haynoo ziyaadiyo cidda doonta khalkhal iyo khilaaf inay inaga gelisana allah haynaga qabto kuwa dembiilayaasha mujrimiinta ee dhiigga muslimiinka daadinayana ilaahay meelay joogaanba allaha kashifo gacanta dadka ahlu xaqaa allaha soo geliyo dowladdana allaha waafajiyo xukumka ilaahay inay ku fuliyaan waayo xukumka xaqii marka uu dhaco dadku way kala nabadgelayaan oo laysku xadgudbi maayo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله